sabuuraddii afartanaad anigu rabbiga samir baan ku sugay oo isna wuu isoo jalleecay qayladaydiina wuu maqlay oo weliba wuxuu iga soo bixiyey yamays baabba ah iyo dhoobada dhiriqda ah oo wuxuu cagaha ii saaray dhagax weyn oo socodkaygiina wuu xoogeeyey oo afkaygiina wuxuu geliyey gabay cusub kaas oo ah ammaanta ilaaheenna kuwo badan baa arki doona wayna cabsan doonaan rabbigayna isku hallayn doonaan waxaa barakaysan ninkii rabbiga isku halleeya oo aan u jeedin kuwa kibirsan ama kuwa beenta ku leexda rabbiyow ilaahayow shuqullada yaabka badan oo aad samaysay way badan yihiin oo fikraddaada aad naga qabtidna way badan yihiin oo iyaga lama xisaabi karo haddii aan sheego oo ka hadlo iyagu way ka sii badan yihiin wax la tirin karo allabari iyo qurbaankuma aad faraxsanid oo anna dhagahaygii waad ii furtay qurbaan la gubo iyo qurbaanka dembiga midna ima aad weyddiisan oo markaasaan idhi bal eeg anigu waan imid oo kitaabka duuduuban wax igu saabsan baa ku qoran ilaahayow waxaan jeclahay inaan sameeyo doonistaada haah oo sharcigaagu wuxuu ku dhex jiraa qalbigayga xaqnimo baan shirka weyn ku dhex wacdiyey oo bal eeg inaanan bushimahayga ka joojin waad og tahay rabbiyow xaqnimadaada qalbigayga kuma aan qarin aaminaaddaada iyo badbaadintaadana waan sheegay oo raxmaddaada iyo runtaadana kama aan qarin shirka weyn rabbiyow naxariistaada ha iga ceshan raxmaddaada iyo runtaaduna had iyo goorba ha i dhowreen waayo xumaatooyin aan la tirin karin ayaa i hareereeyey oo dembiyadaydii ayaa i qabsaday sidaas daraaddeed kor ma fiirin karo iyagu way ka badan yihiin timaha madaxayga oo qalbigaygiina waa i gebay rabbiyow waan ku baryayaaye isamata bixi rabbiyow u soo dhaqso inaad i caawiso kuwa doonaya inay naftayda halligaan ha ceeboobeen oo dhammaantood ha wareereen oo kuwa waxyeelladayda ku farxana dib ha loo celiyo oo sharafdarro ha ku soo degto kuwa aniga ahaa ahaa igu yidhaahdaa ceebtooda daraaddeed ha la fajaceen kuwa adiga ku doondoona oo dhammu ha reereeyeen oo ha kugu farxeen oo kuwa badbaadintaada jecelu had iyo goorba ha yidhaahdeen rabbiga ha la weyneeyo laakiinse anugu waxaan ahay miskiin iyo mid baahan sayidkuse waa i xasuustaa ilaahayow waxaad tahay caawimaadayda iyo samata bixiyahayga haddaba ha iga raagin